hadda haddana qolaada kalea nagu soo kordhay ahlu sunna oo arrimo fiican runtii ay noo socdeen waana adugu rajo weyneen maalmahan soo socda inaanu is aragno oo aanu heshiino waxaa dhacday xeraale ayaa hadda waxaa ka jirtaa xiisad aada u xun xiisadaas waxaan ku gubaabinaya u soo jeedinaya ahlu sunna arrinta inay joojiyaan waa dadkoodii wax barakacaya waa dadkoodii wax dhimanaya waa ummaddii wax dhimanaya annaga haddaan galmudug nahay colaad iyo dagaal uma soo socono diyaarna umanihin inaan dagaal u aadno ama aan dadlayno haddee waa laga ilbaxay in la laayo dad bilaadnimane oo jaga ku heshiin ama magac ku heshiin dad lagu laayo aad iyo aad bay u xun tahay loomana bahna waxaan u soo jeedinaya reer xalaale inay hiiladaa joojiyaan iyo ahlu sunnadaba waxaan ku guwaabinaynaa inay dadka magaalada wada degan ama dhinaca ahlu sunna ha ahaadeen ama dhinaca galmudug ama meel kale ka yimaadeen waa deganayeen magaalada waana degi karaan laakiin ciidanka siyaadada oo teer iyo shan iyo dhowr iyo tobanka teknikada oo lagu siyaadiyey oo aan degaanka ahayn fadlan ha laga dulqaado dadka